afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya nabiyad gatajo ayaa magaalada adis ababa ugu sheegay suxufiyiinta in ethoobiya ay weligeed aaminsanayd wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wadaxajood nabadeed mar la weydiiyey in ciidamada ethoobiya ay dhowaan ka bixi doonaan soomaaliya sida ay dalbatay dowladda soomaaliya si toosa uguma uusan jawaabin gatajo balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka al-shabaab ee soomaaliya uu sii socon doono jawaabta ethoobiya ayaa ka dambeysay kadib markii soddonkii bishii ina dhaaftay ee nofembar uu madaxweynaha kenya william ruuto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha uganda yoweri museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada wadan ee dariska ah ee ethoobiya iyo soomaaliya kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka ethoobiya oo aan bad lahayn oo ay soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay ku jirto ayay dowladda muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato somalilan taa beddelkeedana ay somalilan kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka caruurtay oo aragtay mid jebinaya madax bannaanideeda qarannimo iyo midda dhuleed heshiiskaasi oo ku eg is-afgarad ay adisababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada kasii degaya ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa ethoobiya ka kiraynaya dhulbadeed labaatan kilomitir ah oo ku teedsan badda cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari somalilan waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku nooloonaysay nabad iyo xasilooni tan iyo markii ay ku dhawaaqday madax banaanideeda kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalamiya khilaafka ethoobiya iyo soomaaliya ayaa xukuumadda muqdisho u soo dhoweeyey dalka masar oo muddo sannado ah ethoobiya kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay adisababa ka dhisayso webiga niil iyo eritrea oo iyaduna cadow ku ah ethoobiya isku dayo dhowra oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan wadan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay ankara ayaa lagu guuldaraystay in laga midho dhaliyo somalilan waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne loogu doortay guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro markii heshiiskan isafgaradka la saxiixay waxaay ethoobiya iyo somalilanba sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala hadda ku dhowaad sanad ayaa kasoo wareegtay madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama m o u-ga etoobiya iyo somalilan ay kala saxiixdeen haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey v o e da in haddii la doorto uu dib u egis ku samayn doono heshiiskaasi